munaasabad xarigga looga jarayay diyaaraddii ugu horreysay oo ku diiwaan gashan magac soomaali ayna leeyihiin ganacsato soomaaliyeed ayna ka shaqayn doonaan dad soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay garoonka diyaaradaha dancadda ee magaalada muqdisho diyaaraddan ayaa waxaa soo gatay ganacsato soomaali ah oo ku midaysan shirkadda premier waxaana ugu horreyntii munaasabadda ka hadlay mulkiilaha diyaaradda shirkadda premier airlines waa shirkad soomaaliyeed waa shirkad waddanka laga leeyahay sidaad ogtihiinba waxay soo shaqaynaysaa muddo badan oo laga warqabo waa shirkadaha adeega ugu fiican bixiyo isku faani mayno dadka soomaaliyeed ayaa og hadda maxay tahay xafladda waxaa loo qabaa maxaa soo kordhay taana inaan sheegno waa muhiim waxaa soo kordhay xafladda loo qabanayaa aan ku dhiirannay diyaarad jad ah international iyo locaala samay doonto ayaan ka diiwaangelina waddanka una soo dhammaystirnay mikaaniyaadkeedii shaqana bilaabi doonta maanta ama bilowdaba taargetka berme airline waxaa weeyaan inaan baahida jirto airlineka daboolno ee soomaaliyeed meel walba ay joogaan hadday joogaan jigjigo hadday joogaan mandheera hadday joogaan wajeer hadday joogaan hargeysa hadday jabuuti joogaan iyo haddii puntland iyo yacni mataqaanaa gobollada kale ee dalka joogaanba inaan baahida daboolno ayaa taargetkeenu yahay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo maareeyaha hay-adda duulista ayaa dhankooda ballanqaaday in diyaaraddan iyo ganacsatadii keentay ay kala shaqayn doonaan sidii ay uga howlgelin lahaayeen waddamada diyaaradooda ka howlgala soomaaliya dowladnimada iyo nabadda ayay calaamad astaan wanaagsan u tahay ganacsatada kale iyo guddiga diyaaradaha iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee dhaqaalaha haysto waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay maalgashadaan arrimaha aviationka gaar ahaan arrimaha diyaaradaha iyo eerbortooyinka annaga waa nala aaminay ilaahay idankiis waxaan rabnaa in diyuuradda maanta noo soo degatay sida ugu dhaqsiyaha badan aan ugu dirno inay samayso duulamaad caalami ah oo ka baxsan xuduudaha soomaaliya marka hay-addan waxaan rabnaa inaan audit ka dhaaf siino oo ah qodobkii uu nagula heshiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ilaahay idankiis waxaan rabnaa auditka sida ugu dhaqsiyaha badan aan ku dhaaf siino diyuuraddaana aan international u dirno